bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha lahow meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha maarso sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigooda u yahay gobolka gedo ayaa u jeediyey eedeyn ballaaran ciidamada amisom ee qaybta ka ah howlilaalinta midooda afrika ee dalka soomaaliya ee ka socda waddankaasi kenya asigoona tilmaamay in ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlilaalinta midooda afrika ee amisom ay wadaan falal ka dhan ah sharciga ay u joogaan dalka asigoona tilmaamay in sarkaal ka tirsan ciidanka kenya oo ku sugan gobolkaasi gado uu haatan wado kala tafaraaruqa iyo kala qaybinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolkaasi ku sugan asigoo sidoo kale tilmaamay inay kenya qorshaynayso sidii ay ku kala dhantaali laheedee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneelkan oo lagu magacaabo cali mataan waxaa uu sheegay in ay kal horecee dowladda kenya xabsiga u taxaabtay sarkaalkii ciidanka dowladda hogaaminayay ee gobolka gado iyadoo ilaa haatan aan la ogeen halka ay ku xidheen sargaalo siyaasi uu ka dhex wado oo burburin guuto ah annagana guut ahaan iyo soomaali ahaan iyo gobol ahaanna midna anfacaysa ma ah haddee kenya hadday og tahayna waxaan rabaa inay kolley inaysa ogeyn baan u malaynayaa ay arrintaas ay ku feejignaagto burburinta guutada halkaan ka dhacaysa jarankii xukumina laga xiray cid lagala tisanayana hadda aysa jirin oo nin iskaga dhex socdo sidaas awgeedna annagu aan jecla inaan idaacadaha iyo caalamka aan u sheegno iyo amisom iyo dowladda soomaaliya aanu adkirsanayno wixii ay ka qaban kadana ay ka qabato arrintaas sargaalkaasi waa nin kenyaan ah sargaal kenyaana waa jinsigiisuna soomaali yahay laakiin askari kenyaasi ah waxaanu isku fahmila aan ahay macnaha hawl uu wado oo waddanka gobol iyo guutada dhexeeda uu ka wado asagoon macnaha saraakiisha guutada joogtoo kale wax calaqaad iyo wax shira iyo wax uu kala hadlay aysa jirin marka sanankiina waa maqanyaho waa xiran yahay wax uu naga qanciyena ma jiraan annagoo marka kenya raa ka raadinayna sanankii meesha uu ku sugan yahay waxaan u tagnay ninkii ugu sarreeyey howlgelinta dhinaca aan joogno ninkii xukumay hadalkan ayaa waxaa uu imaanayaa xilli maalmihii tegay si aad ah looga dayrinayay wada shaqaynta ciidanka milatariga soomaaliya ee gobolada jubbooyinka iyo kuwa kenya ee qaybta ka ah ciidanka amisom ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya iyadoona la tilmaamayo in wada shaqayn haatan aysan ka dhexaynin ciidamada ku sugan gobolka gada ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaybta ka ah iyo sidoo kale kuwa midowda afrika ee amisom ee ka socda gudaha waddanka kenya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdishona waxaa ka soconaya qabanqaabo xoogan oo ku aadan amba bixinta dhaawacyadii ku dhaawacmay kal hore hoteelka sentaraal ee magaalada muqdisho markaasoo qarax uu ka dhacay maalinimo jimco ah taasoo waxyeele ay ka soo gaartay dad aad u fara badan garoonka diyaaradaha waxaa ku sugan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda ayagoona galbinaya dhaawacyada oo loo qaadayo waddanka imaaraadka carabta oo hore u ballanqaaday in asiga kaalmooyin caafimaad uu sii doono dadkii khataraha dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxii hotelka sentaraal ee magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha ayaa haatan waxaa lasoo sheegayaa inay ku sugan yihiin dadweyne aad u fara badan oo qaraabo la ah dadka dhaawacmay ee maanta loo qaadaya dalka dibaddiisa iyadoona garoonka ay kusii sagootinayaan madax ka tirsan ciid dowladda federaalk ee soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa iska casilay xilkii dhowaan uu u magacaabay madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed siinaayo wararka ka imaanaya magaalada hargeysa waxaay sheegayaan in wasiirka hore ee maaliyadda balse haatan loo dhiibay iskushaadhayn la sameeyey wasiirka waxbarashada uu xilkaasi sheegay inuuna diyaar u ahayn inuu qabto waxaana cabdicasiis maxamed oo horey u hayay xilka maaliyadda oo tilmaamay in muddadii xilkaasi u hayay dhibaatooyin badan uu kala kulmay haatan uu diyaar u ahayn in wax xilla uu ka qabto maamulka somalilan sida uu ku warramay arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli maalin ka hor iskushaandhayn uu ku sameeyey golaha xukuumadda maamulka somalilan madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyadoona ay ka dayriyeen xaaladda iskushaadhayntaasi xubno ka tirsan wasiirada cusub ee haatan jagooyinka la isugu beddelay iyadoona uu noqonayo wasiirkii ugu horreeyey xilkaasi iska casilay dhanka kale wadahadallada maamulka somalilan iyo soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta oo xaday inay dib kaga furmaan magaalada istanbul ee wadanka turkiga iyadoona wafuud ay kala hogaaminayaan wasiir wasiirka arrimaha dibadda maamulka somalilan iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ay gaareen magaalada istanbul ee xarunta dalka ee xarunta labaad ee dalka turkiga ayadoo halkaasina si diira loogu soo dhoweeyey labada dhinac wadahadallada muddooyinkii lasoo dhaafay dhexmar ayaa la sheegay in weli wax hadaf aan laga gaarin inkastoo maanta la filayo in lagaga hadlo wadahadalladan qadiyadda labada dhinac oo ay kala sheeganayaan maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya inkastoo la sheegayo in weli aan xal laga gaarin arrinta ku aadan gooni ugoosadka maamulka somalilan iyo dowladda federaalk oo ku andacoonayso inay muqadas tahay midnimada soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer qarax aad u xooggan oo waxyeello geysta ayaa habeennimadii xalay ahaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mida degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaan isgoyska balaagsi nawaaxigiisa wararka qaraxa la xiriira ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee aagaasi ay ka warheleen gaari walxaha qarxa ay kasoo buuxiyeen maleeshiyaadka al-shabaab ayna doonayeen inay gudaha la soo galaan magaalada muqdisho iyadoona ciidanku ay soo eryadeen gaariga waxaana gaariga markii la sheegay inuusan fakanaynin ayarkan maleeshiyaadkii watay ay si iskooda isugu qarxiyeen goob aan cidna aynan ku sugnayn oo u dhow isgoyska balaagsi ee degmada hodan wararka qaraxa la xiriira waxa ay sheegayaan in gaariga aan cidna waxyeello ayna gaarsiin qaraxaasi balse waxaa la sheegay in ciidamada dowladda ay goobta ku toogteen mid ka mida raggii watay oo ayagu isaga degay ka hor intaanan ciidanka soo gaarin goobta waxaa la sheegay laba shaqsi oo kale oo la socotay ninka la dilayna in goobta ay isaga baxsadeen muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ahayd magaalada muqdisho amni ahaan mid qalqal sii galaysa ayadoo ay sii xoogaysanayeen weerarada kooxahan ay ku qaadayaan goobaha dadka ay ku badan yihiin iyo sidoo kale gawaarida madaxda dowladda ay wataan al-shabaab ayaa deegaanka densoor waxa ay ku dileen nin ay sheegeen inuu ahaa sixiroole oo lagu magacaabi jiray macalin sheekh cabdulqaadir kaas oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan degmada densoor al-shabaab ayaa ninkan waxay ku eedeeyeen inuu ahaa sixiroole waxayna ku dileen goob fagaaraha oo dad aad u fara badan ay isugu soo bixiyeen degmadaasi waxaana qaadiga maxkamadda xukuntay ninkaasi lashe uu sheegay in ay xukunkiisa uu yahay dil maadaama uu ka been sheegay sida uu tilmaamay diinta islaamka ninkaasi uuna yahay sixiroole ummadda dhibaatooyin kala duwan ku hayay ergada shirka magaalada dhuusamareeb u fadhisa ee dib u heshiisiintana waxay ka deeriyeen sii socoshada dagaalada gobolkaasi kusoo lallaabanaya gaar ahaan midka ka taagan degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduud ergooyinkan ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalk ee soomaaliya aynan u wajahin qaab wanaagsan ka qayb qaadashada joojinta dagaaladan kusoo laalaabtay ee u dhexeeya ciidamo dowladda ka tirsan iyo sidoo kale culimaudiinka ahlusunna wal-jameeca kaasoo muddo aad u fara badan haatan kasii soconayay qaybo ka mida gobolka galguduud gaar ahaan degmada guraceel dhanka kale ergooyinka ayaa sheegay in haatan aysan u diyaarsaneen ka qaybgalka shirka lagu waday maanta inuu ka furmo magaalada cadaado inkastoo dib u dhacu ku yimid taasoo lala xiriirinayo arrimaha farsamo dhankooda balse waxay sheegeen ergooyinka haatan ku sugan dhuusamareeb inaysan diyaar u ahayn ka qaybgalka shirka xilligaani madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey ugu dhawaaqay in shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya uu ka furmi doono magaalada dhuusamare magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeebe kowda bisha oo ay maanta ku aastaysan tahay inkastoo guddiga farsamo ee maamul samaynta gobolada dhexe ay sheegeen in arrintaasi aysan suurtagelaynin shirkana uu dib u dhac ku yimid maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoosena waxa ay sheegeen inaan loo dulqaada doonin dadka deegaankana looga baahan yahay inay ilaalsadaan leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliya dhowaan degmadaasi maamulka degmada ayaa tilmaamay in looga baahan yahay dadka ku dhaqan degmadaasi inay ka taxadiraan aynan ka ilaalsadaan dhinacyada kale ee amniga khatarta ku ah in ay waxyeeleeyaan leerarkan cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona ay qayb ka tahay soo celinta bilicda magaaladaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay amni ahaan iyaduona ahayd meel ay si aada ugu badan yihiin waxyaabaha inta badani kusoo laalaabanaya ee dhanka amni darrada ah maamulka khaatumana waxa ay sheegeen inay dhibaatooyin xoogani ku hayaan ciidamada maamulka somalilan qaybo ka mida deegaanka saxdheer ee maamulkaasi ay sheeganayaan inay ayagu ka arrimiyaan wasiir ka tirsan maamulka khaatumo oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi cabdirashiid caddow waxa uu sheegay in ay dhibaatooyin kala duwani ku hayaan maamulka somalilan ciidamo ka tirsan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka khaatumo asigoona tilmaamay in weerare ay ku qaadeen deegaano dhowaan ay ku dagaalameen labada dhinac waxa uu sidoo kale sheegay haatan inay xaaladdu tahay mid degan balse waxa ugu baaqay dhinacyada ka soo horjeeda in aan xabadda loo adeegsanin dadka shacabka ah sida uu ka dhawaajiyey waxaa maanta mar kale maxkamadda gobolka banaadir ka soo hormuuqanaya ilaa iyo afar wariye oo ka kala shaqaynaya idaacadaha shabeelle risaale iyo sidoo kale idaacadda sky ee dhammaantooda ka mida idaacadaha ka howlgalaya gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya inkastoo idaacadaha sky shabeelle ay hawada ka saartay dowladda federaalk ee soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu wadaa maanta inay kasoo hor muuqdaan maxkamadayntooda wariyaashani oo tiro dhowr jeer dib looga celiyey maxkamadaynta gobolka maxkamadda gobolka banaadir ayagoona ku jiro weli xabsi muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa wariyaashan waxay ahaayeen kuwa la geynaya maxkamadda ayadoo wax dooda goobta aysan ka dhicinna dib loogu celinayay xabsiga ay ku xiran yihiin ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxda xarumaha warbaahinta ay ka howlgalaan ayaana ka cabanaya cadaalad darro ay maxkamadda weli ku hayso wariyaashaasi ganacsatada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrikana waxay sheegayaan in weli ay jirto dhac iyo sidoo kale cadaadis baano lagu hayo dadka soomaalida ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika xilli dhowaan ay sheegtay dowladda waddankaasi koonfur afrika inay wax ka qaban doonto kooxaha boobka ku haya dadka ganacsatada ee soo galootiga waddankaasi ganacsato soomaali oo ku dhaqan qaybo ka mida gobollada kala duwan ee dalkaasi koonfur afrika ayaa sheegaya inay weli jiraan sii socoshada dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka soomaalida ay ku wadaan dadka muwaadiniinta u dhasha waddanka koonfur afrika waxaana la sheegayaa in haatan dukaamo dhowr oo ay leeyihiin dad soomaali ah loo geystay dhibaatooyin kala duwan oo isugu jiro boob iyo in hantidooda la gubaba warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh